aad baa u mahadsan tahay weriye cabdixaafid adiga iyo dhegeystayaaalka waa salaamaya toddobaadkan waxa weeye toddobaadka la xuso caafimaadka iyo xanuunada maanka ku dhaca caalamka o dhana laga xusaa sababta loo xusayana wax kale maahana waxaweye markasta dadka in lagu baraarujiyo inay arrimahaasu jiraan oo dadku maaragtay si loo baraarujiyo waa tahay doctor cabdirashiid maadaama oo toddobaadkan waxyaabaha xoogga lagu saarayo ay ka mid yihiin kelinimada iyo saamaynta uu ku yeesho maskaxda dadka bal faahfaahin inaga sii dhibaatooyinka ka yimaada kelinimada gaar ahaana dalkan britain arrintii waa arrin muhiima weriye cabdixaafid kelinimadu waxa weeye waxyaabaha wadamada tan gaar ahaan wadanka ingiriiska iyo wadamada yurub iyo maraykanka o dhan waa arrin dhibaato ku hayso qofkii inuu keligiis meel ku noolaado bulshadii aysan wakti isu hayn is arkayn waxaa laga yaabaa dadkeen inays yidhaahdaan arrintaas annagana ma khusayso laakiin soomaalida ku nool wadamada qurbaha iyaga laftigoodu raad bay ku yeelataa waxay ugu talagaleenna ma jirto haddaan fiirino dadka westiga degan si arrintaas looga hortago waxaa la sameeyaa dadka waa yeelkaa in meela la isugu geeyo dadka in lagula taliyo inay maaragtay maadaama iyaguisan heli karin inay xayawaan iyo guriga ku haystaan arrinta laga hortagayana inta badan waxa weeye qofku markuu keli noqdo oo keligiis maskaxdiisa isla sheekaysta qofka bilo-aadanka inta badan waxyaabaha negativekaadu iskala sheekaysta marka ama xanuunkii inuu u yimaado ama xanuunka hadduu qaba inuu ku batay keeni kartaa dadka soomaaliyeed sidee ayay uga qayb qaataan wacyigelinta toddobaadkan waxay ku xiranta haba meesha la joogo runtii dhulkii soomaaliya meesha rabta ahaata maamulada iyo dowladaha ka jira inta aan ka warqabo tobankii sano dhowr iyo toban sano dambeeyey sanad kaste maalintaan oo kale waa la xusaa waa laga hadlaa boorar baa la sameeyaa raadiyayaasha iyo telefishinada laga hadlaa ujeeddada laga leeyahayna waxa weye dadka in lagu wacyigeliyo inay xanuunadaas inay jiraan caafimaadka maankuna u baahan yahay tixgelin gaara in la siiyo maadaama aysan dadku aada ugu baraarugsanayn marka waxaan isleeyahay wax waa jiraan laakiin intaa in laga badiyay u baahanta waa hagaag haddii aynu eegno doctor cabdirashiidow inta badan dadka soomaalida ee deegaanadii soomaalidu waa bulsho wada nool oo iyaga keligu kuma badna marka loo eego dadka soomaaliyeed ee ku nool qurbaha dhibaatooyinka caafimaadka maanka ee lasoo darsa dadka soomaaliyeed markaa ma la odhan karaas kuwaas uma badna ee waa noocyada kale runtii waa su-aal aada muhiim u ah weeye xanuunadan maanka ku dhacahi qolo kastaba meeshay joogto iyo xaaladda haysatay ku kala badan yihiin waa oran karnaa dadka soomaaliyeed ee africa ama wadamadeennii jooga way uga yar tahay dadkan kelinimadu waa wax ku yar laakiin dadka jooga wadamada qurbaha kelinimadu way saamaysaa waxyaabaha wadankeeni dadka jooga badanaa xanuunada maanka u keena waxaa kamid a kelinimadu way ku yar tahay ama maxaa odhan karnaa maba ahaanba sababaha kamid ma aha waa tahay maadaama oo toddobaadkan lagu jiro toddobaadkii dhibaatooyinka caafimaadka maanka doctor cabdirashiid haddii aynu qaybo kamida eegno waxaa jira noocyo badan marka wadamadan reer galbeedka la eegayo oo u kala baxo dhibaatooyinka caafimaadka maanka waxaa sii jira haddii aynu eegno qaybta la yidhaahdo dee waalida oo kale ay soomaalidu u taqaano waxaa jira codad ay dadku maqlaan dhowrna way u qaybsamaan bal wax nooga sheeg runtii dadka nooca waalida nooca kamida gaaray ama luqadaha qalaad waxa lagu yidhaahdo psychosis ama schizophrenia qofku waa qof xaqiiqadii ka tegay oo wax maqlaya ama wax arkaya ama wax qalada urinaya ama dareenka wax ku dareemaya marka maqalada haddaan fiirino siyaabo badan bay ku yimaadaan noocyo badanna way noqon karaan waxaa laga yaabaa qofku inuu ku yidhaahdo waxaan maqlayaa dad iska hadlaya oo wax dhibaataan ugu hayno iyagoo ka sheekeysanaya mararka oo ah cod faallo oo kale ah cod faal ha commentary waxaa la yidhahdaa maaragtay isagay ama iyagaa sheekeysanaya ama isagay ka hadlayaan wax dhibaataana kama sheegayaan marka siyaabo badan bay ku yimaad hal qof bay noqon karaan qofuu yaqaanuu noqon karaa niman iyo naagay noqon karaan laakiin tan ugu dhib badan oo runtii dhibaatada qofku geysta waxa weeye midda la yidhaahdo maaragtay psychiatry waxaa la yidhahda auditory hallucination waa qofkii wuxuu maqlayaa dadka tashanaya oo le qofkaas ha la yeelo sidaa ha lagu sameeyo ama isaga mararka qaarkood amar la siinaya waxaa la leeyahay hawshaas wuxuuna waa khiyaali hawshaas qabo hebel baa saa kugu sameeyey dadka badanaa oo waalan oo xanuunada maanka qabo dhibaatada geystana waa dadkaas qofkii wax khayaaliyu maqlay waxbaa loo diray ama qolo ka tashanaysa buu isagu ismaqalsiiyo maqlay marka waxaa laga yaabaa inuu dadkii dhibaateeyo ama dhibaato geysto waa tahay doctor cabdirashiid waxaa kaloo iyaduna jirta oo inta badan jaaliyadda soomaalidana kusoo noqnoqota muhiimadda ay leedahay inuu qofku qaato talada dhakhtarka caafimaadka maanka iyo sidoo kale diintii hadday noqoto inuu dee wadaad u tago ama uu qur-aan isku akriyo muhiimad intee leeg ayay labadaas arrimood in la isku wadaa ay leeyihiin cabdixaafidow arrintaas meelaha dhibtu ay bulshadeenna ka haysatay ka mid tahay soomaalida waxay tidhaahdaa doqsi intii laysaga dhiibo ku dhintaa waxa weeye qolooyinka dadka qur-aanka ku akriya qaar ka midu waxay ku yidhaahdaan daawooyin waxaas uma baahnid qur-aanka ilaahay baa kugu filan qolooyin dhakhaatiiroo dhinaca kala joogana way jiraan oo le maxaa qur-aan iyo waxaasaan dhawaan ku siinayna laakiin meesha dhexdhexaadka qofkana in loo sheego fiican waxa weeye qur-aanka iyo dawadaba qofka inuu isku qaato haba yaraate ma isdiidayaan sida qofka dhunta laga hayo ama wadnaha laga hayo ama sokorta qaba qur-aanka loogu akriyo in qofka maanka laga hayana qur-aankana lagu akriyo dawadii dhakhaatiirtu u qortayna uu qaato